taswiirta saddex iyo labaatanaad cisiye xirtiisii waxay tageen magaalada layidhaahdo beerseeda oo markii magaaladaasi ay gaadheen waxay u keeneen nin indhala dad fara badan ayaana ku soo ururay oo cise ninkii indhaha lahaa ayuu gacanta qabtay oo ka yaro fogeeyey magaaladii ama tuuladii oo meel markaasi aan cidi joogin markii ay tegeen ciise ayaa candhuuf ku tufay dhoobo markaas ayuu ishii ninkii kaga nabay oo ciise ayaa gacantiisii inta ninka uu ka saaray ishii markii uu ka qaaday ayuu ku yidhi war wax miyaad aragta markaas ayuu ninkii ku yidhi haa oo waxaan arkaa oo dadka ay leegyihiin geedo oo mar labaad ayuu ciise ninkii indhaha lahaa gacantiisii saaray kolkii gacantii uu ka qaaday ayuu yidhi wax miyaad aragta markaas ayuu ninkii wax walba arkay ninka indhahali aad ayuu u faraxsanaa inuu arko wax walba waayo intaa intii ka horraysay ninka waxau ku noolaa mugdi oo waxba ma arki karin saaxiibow waxaa jira dad fara badan oo aanan waxba arki karin oo indhala ah uma jeedo inay indhaha laayihiin laakiinse waxa ay laayihiin qalbiga oo ilaah ereygiisa ma maqlaan oo waxaa keena indhala'aantuna waa waxaanu naqaanno dembiga oo haddii aanan markaasi qalbigeenna ciise ku haysan waxaanu nahay sida ninkii indhahala oo kale waayo ciise masiix waxa uu yidhi anigu waxaan ahay nalka ama iftiinka dunida waxaan filayaa saaxiib iminka inaad fahamtay casharkeega inuu ciise yahay iftiinka dunida oo aad ciise qalbigaaga aad ku oggolaan doontay inuu soo galo oo aad markaasi wax arki doontid oo aad indhala'aanta ka bixi doontid